xildhibaan cabdiraxmaan oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa bannaanka soo dhigay carabkana ku adkeeyey in laga been sheegaya dagaalada qabaayilka u dhexeeya ee ka holcaya guud ahaan dalka iyo gaar ahaan qaar ka mid ah gobolada dhexe wuxuu caddeeyey in laga been sheegaya cidda xaqiiqa ahaan hurinaysa islamarkaana gadaal ka taagan dagaalbeeleedyada isagoo dhanka kala bariyeelay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo in badan ay dowladda federaalka iyo shisheeyuhu isku dayeen inay eed waxba kama jiraan ah oo la xiriirta arrintaasi usoo jeediyaan xildhibaanka ayaa hadalkan sheegay xilli uu ka hor hadlayay baarlamaanka dowladda federaalka isagoo dhanka kale weerar afka ah ku qaaday xildhibaano tiro badan oo maalmihii lasoo dhaafay arrintaasi kusoo celcelinayay wuxuu sheegay in arrintaasi ay marmarsiyo ka dhiganayaan xildhibaanada isagoo u jawaabayana waxaa hadalladiisii ka mid ahaa waxaan rabaa dagaalbeeladyada inaan u gudbo ayaantaan cid walbo meeshaan soo istaagto ma marsiya anigu waa fahmi waaye waxaa la leeyahay qolada nabaaddiidka ah aa beelaha soomaaliyeed isku diraayo yaan beentaas inta lalo soo istaagin annaga weligeena soomaali isdili jirtay haddayna isdishaa arrinta uu xildhibaan cabdiraxmaan ka dhawaajiyey waxaa kol hore lagu eedeeyey shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo dowladda federaalka mana ahan markii ugu horreysay ee xubno ka tirsan dowladda federaalka lagu eedeeyo in ay hurinayaan dagaalada u dhexeeya qabaa'ilka walaalaha ah xubno ka mid ah dowladda federaalka lafteeda ayaana marar badan horay u sheegay hadallo kan la mid ah